subax wanaagsan dhegeystayaal warkaasi wuxuu idinkaga imaanayaa v o a washington aan ku bilowno shirkado ay leeyihiin qaar ka mid ah jaaliyadda soomaaliyeed ee gobolka minnesota oo bulshada ka caawiya dhinacyada caafimaadka turjumidda iyo gaadiidka dadka lagu geeyo goobaha caafimaadka iyo waxbarashada ayaa qandaraasyo ay ka heysteen shirkadaha ceymiska ee blue cross blue shield iyo u care laga goostay ganacsatada soomaalida oo arrintan walaac ka muujiyey ayaa u arka inay tahay tallaabo lagu curyaaminayo ganacsiga dadka laga tirada badan yahay ee gobolka qaar ka mid ah milkiilayaasha shirkadahaasi iyo bulshada soomaaliyeed ayaa shalay kulan la yeeshay xildhibaanada aqalka hoose ee gobolka minnesota qaarkood kuwaasoo ay horkacaysay ilhaan cumar cabdiwahaab maxamed oo ka mid ah milkiilayaashii kulanka ka qayb galay ayaa wariyaha v o e da ee minnesota maxamuud mascade uga waramay kulanka ay xildhibaanada la yeesheen waxa uu ku saabsanaa miscadde kulankanaga maanta wuxuu ahaa olole aan maaragtay kaga soo horjeedno ama aan kaga dagaalamayno go-aano khaldan oo shirkada aan la shaqaynaynay ay gaareen oo in muddo a soo socday laakiin haddii aan ka hadlo khaasatan kulanka maanta ah waxaan la kulannay xildhibaano maaragtay statekan laga soo doorto aan degannahay minnesota oo ay horkacaysay ilham cumar oo ah runtii gabadh soomaali ah muslim ah communitigana wax badan u qabatay oo soo shaqaysay intaysan xafiiskan hadda ay joogta aysan tegin annagana arintan nagala shaqaynaysay muddadii hadda aanu maaragtay ku jirnay ololaha muhiimadda shirkan aan maanta iskugu nimaana waxay ahayd mid aan ugu gogol xaarayno hearing aan rabno in maaragtay aanu state capitolka aan ku samayno oo aanu maaragtay legislatorska xildhibaanada sharci dejiyayaasha aan maanta maaragtay la kulanay aanu ku fahansiineynay dhibaatooyinka aan tabanayno
dhibaatooyinka aad tabanaysaan maxaa ka mid a mithaal ahaan aniga cabdiwahaab ahee kula hadlaya waddankan markaan imaaday labiiyo toban sano ka hore shirkad aan sameeyey oo labiiyo toban sano soo shaqaynaysay ayaa sanadkan dhibaato loo geystay maaragtay awgeed shaqadii aan wadnay oo dhan ay hakad u gashay arintaasna waxaa kalifay saan anagu kolley aan u aragnay hadda qaab cunsurinimo ah oo maaragtay aanu dareenay in systemka aan ku shaqaynayno ay soo dhex gashay midaas ayaan rabnaa inaan meesha aan ka saarno dadka inta badan dhibaatadan ay saamaysay waxay iskugu jiraan dadka gaadiidka caafimaadka oo sida kaminiga oo kaleeto ah kuwa turjumidda luuqadda hadday noqoto qoraalka iyo hadalka iyo kuwa maaragtay xanaanada dadka waaweyn guryaha lagu hayo arrintani marka waa arrin aan u aragnay in ay ka dhan tahay communityganaga anagoo aanu kasoo jeednay ee soomaalida ah markii aanu sii baadnayn aanu aragnay inay cunsurinimo tahay aana diidanahay in ay maaragtay annaga saameyn dheeraada nagu sii yeelato isla mar ahaanta iyadana aan kaga hortegayno in uusan dhibkan oo kaleeto uusan soo noqonin oo businessyada kaleeto uusan afecti karayn waa garta cabdiwahaab dabcan waxaa jirta in shirkadaha blue cross blushil uker oo arrimaha caafimaadka ka shaqeeya oo caymisii ah ay qandarasyidaad kula jirteen ay idinka gooyeen ma idin sheegeen sababta ay u gooyeen ilaa iyo hadda runtii wax sabab ah oo annagu aanu maaragtay aanu ognahay ama naloo sheegay ma ay jirto waan maaragtay arrintaas waa waxa aanu ka dagaalamayna eanu rabno in aanu salkeeda soo taabanno waa waxaa kalifay in aanu xildhibaanada sharciyada dejiya ee gobolkan aanu joogno sharciyada maaragtay lagu dhaqmo sameeya in aanu maaragtay aanu hortagno waa waxaa kalifay in aanu maaragtay xafiiska duqa magaalada governorka mark dayton inaanu maxay aanu tagno waxaan rajaynaynaa marka markii la dareemo dee inaan nahay dad isku duuban oo rightskooda iyago xuquuqday leeyihiin garanaya isna maaragtay garabsanaya in nalooga jawaabi doono sababihii waxaan kalifay isla mar ahaanta iyada ana khaladkiina laga galay annaga dib nalooga apologize garayn doono oo shaqadanadii si normal ay kusoo noqon doonto marar badan waxyaabaha la sheego waxaa ka mid a weliba shirkadaha ama kuwa home care ka sameeya oo kale oo dadka xanuunsan haya kuwa mataqaanaa gaadiidka caafimaadka dadka ku qaada ee shirkadaado kale ay ka mid tahay marar badan waxaa lagu eedeeyaa lacagaha dowladdu ay siisee loogu talagalay in bulshada wax loogu qabto inay musuq maasuqaan eedaha noocaasina oo imaanayaan ay keento marar badan in ay dhacaan in qandaraasyadii oo kale dib loola noqdo eedaha noocaasi oo jira maxaad uga jawaabaysaa waa been weeye been iyo robaganda weeyaan saan kuu sheegay labayo toban sano ka hor markaan waddanka imaaday baan anigu aan sameeyey businesskayga labayo toban sano markaan imaanayey baan maaragtay anigu aan ka baahi badnaa maanta labayo toban sano markaan imaanayey baan maaragtay ka experience yaraa labayo toban sano markaan imaanayey baan ka aqoon yaraa marka labayo toban sano ka hore wixii aan khaldi waayey ilama ah inaan maanta aan khaldahayo
kaasina waxa uu ahaa cabdiwahaab maxamed oo ka mid ah ganacsatada soomaaliyeed ee ku nool gobolka minnesota waxa uu u waramayey waryaheena maxamuud mascade
waxaana la socotaan idaacadda saaka iyo caalamka ee laanta afka soomaaliga v o a gabar soomaaliyeed oo lagu magacaabo asli cabdi xayir ayaa ku geeriyootay halka wariye axmed cabdiraxmaan jaakad oo ka mid a saxafiyiinta soomaaliyeed ee degan dalkan maraykankana uu ku dhaawacmay kadib markii baabuur ay la socdeen uu ku dhacay tareen gudaha magaalada baron ee gobolka wisconsin ee dalkan maraykanka maalintii sabtida booliska magaaladaasi ayaa sheegay inay bilaabeen baaritaan ku aadan sababaha keenay in baabuurka iyo tareenka isku dhacaan axmed jaakad oo hadda ku jira cisbitalka mayo clinic oo lagu daweynayo ayaan kula xiriiray khadka teleefonka waxaana uu iiga waramay sida shilka u dhacay iyo guud ahaan xaaladiisa caafimaad